duumadu waa xanuun aad ka qaadi kartid qaniyada kaneecada waxayna ku badan tahay dalalka afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay calaamadaha lagu garto duumada ayaa waxaa ka mid ah madax xanuun badan qofka oo dhaxamooda iyo lablabo badan haddaba dhakhaatiirta magaalada kismaayo ee ku nool ayaa waxa ay ka digeen halista ay keeni karto cudurka duumada iyo haddii aadan iska baarin oo aadan qaadanin daawada lagugu talagalay waxay keeni kartaa saameyn dhinaca nolosha doctor ciro oo ah madaxa isbitaalka guud ee daryeel ayaa waxaa bulshada ku nool degmada kismaayo ugu baaqay inay iska baaraan cudurka duumada haddii ay isku arkaan calaamadaha cudurka malaariyadu waa cudur ka mid a cudurrada loo yaqaano dulku noolayaasha ama barasaytka cudurkani waxaa lagu kala qaadaa inay kaneecada qeybta dhadig ama nooca dhadig ay qaniinto qof cudurkii qaba kadibna dhiiggii ay kasoo nuugtay ama kasoo muusatay ayay qof kale maaragtay qaniinaysaa kadib ayay kusii daynaysaa dhiigga kadib ayuu qofki saa cudur ku qaadaya marka cudurka waxaa keenta kaneecada loo yaqaano anovelis qeybta dhadig ah cudurkani waa cudur halisiisu aada u badan tahay kuna badan africa waa cudur dad badan maaragtay ay u le-deen dad badanna dhibaato soo gaadhsiiyey labada kun iyo labaatanka haddii aan fiirino labada kun labaatan iyo labadii tirakoobkii ugu dambeeyey ee hay-adda caafimaadka adduunka ay soo saartay laba boqol afartan iyo sagaal milyan oo qof ayaa cudurkaasi uu ku dhacay lix boqol iyo siddeed kun oo qofna way u dhinteen siddeed iyo siddeetan iyo shan waddan ayayna arrintaa ay ka dhacday labada kun labaatan iyo saddexda waxay ku dhacday cudurkan malaariyada duumada ku dhacday laba boqol afartan toddoba milyan waxaa u dhimatay lix boqol sagaal iyo toban qof dadkaas aan ka soo sheekaynay boqolkiiba sagaashan iyo afar dadkaasi ay malaariyada ama duumada ku dhacayso waxay ku nool yihiin africa cudurkan asaga ah wax calaamado oo lagu garta ma leeyahay dabcan cudurkan wuxuu leeyahay qandho qandho wadata dhaxan ama gergariir wuxuu leeyahay hunqaaco ama mataq lalabo wuxuu leeyahay kurjajab mararka qaarkood wuxuu yeeshaa beer barar iyo maaragtay inay beerku uu ku bararo haddii qof dumara ku dhaco waxay u badan tahay ama mararka qaarkood dhacda inuu ilmaha ka soo rido ayada lafteedu malaariyadu way sii kala duwan tahay laakiin waxa ugu muhiimsana ku naqaana waxaa ka mid ah qandhada madax xanuunka qandhada gergariirka wadata jirkao dhan oo ku wada xanuuna inahaas ayaa ugu muhiimsan yaa halis ugu jira cudurkan dabcan halis waxaa ugu jira caruurta yararta shanta sano ka yar hooyada uur kale dadka difaacooda u hooseeya ayaa khatar ugu jira seen ku ogaan karaa oo qofku uu ku ogaan karaa maxaase looga baahan yahay qofka malaariyada iskaga shakisan wuxuu ku ogaan karaa inuu tago goob caafimaad iskana baadho dhiigga laga qaado dhiiggaas ayaana lagu soo sheegi haddii cudurka lagu arko qofka waxa uu leeyahay dawooyin la qaato oo loogu talagalay cudurka duumada ama malaariyada see looga hortegi karaa oo ah qodobadii noogu muhiimsan waxaa looga hortegi karaa in dadku ay wacyigelinta ay qaataan mara kaneeca ay xidhaan mara kaneecadu aad bay muhiim u tahay iska ilaaliyaan meelaha ay biyuhu ay fadhiyaan oo kale inay biyaha maaragtay fadhiyo oo kale ay cabaan haddii ayna iska hagaajinin waxay kaloo u baahan yihiin in ay goobo caafimaad ay ku xidhnaadaan marka kahortagga ugu muhiimsan waxaa weeye mara kaneecada in la isticmaalo